asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waaan xubinta murtada maanta ee aan dhinacyada farada badan ama sheekooyinka ama mahmahaah iyo tilmaamaha tusaalayaasha qadiimiga ah kuwa cusub kuwa dhow kuwa fog iyo kuwa dambe kuwa raaga iyo kuwa boodhka iyo biyaha tuura ean waxba karaynin ama doorsoomin ama aan asalkooda dhaafin intaba aanu ku soo bandhigno waaan xubinteenni murtada maanta ee aan ka soo qaadan jirnay afkeenna hooyo iyo xigmadihiisa qaaliga ah ee ku daahan xubinteennan maanta aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtidana idamka eebe waxaan dhahaynaa waxaa jirtay nin ayaa waxa uu sameeyey arrin markii hore uu si fudud u haystay tusaale waxaa laga yaabaa ninkaa isagiihi inuu dagaal si fudud ku galay oo uus yidhi ninkan waad ka adkaan kartaa adiga oo aan wax culaysu ku haynin taa ayaa laga yaabaa inay qalbigiisa gashay ama ay dareenkiisa gashay sidoo kale inta waxaa laga yaabaa inuuba wax kale iska dhaadhiciyey xoolo hebla ama xoolaha hebel waad dhici kartaa ama uu wax kaleba iska dhaadhiciyo uu yidhi hebel waad siri kartaa ama uu wax kale iska dhaadhiciyey oo arrin heblo waad ku guulaysan kartaa uu yidhi arrimahaasoo farada badan ayay noqon kartaa xubintan iyada ah sida hadalku uu u dhacahayo ama tusaaluhu uu yahay tusaale haddii aad adiga oo mas-uul sheeganhaya aad iska dhaadhiciso dadkan aad mas-uulka u tahay wixii maaragtay cad ahaayeed u soo dhicin lahayd ama wixii calaf ahaayeed u haysay inaad aayar adigu iska dhunquluuliyeysato iyagana hadhow aad waxu sheegto dee hadhow iyaguna intay aayar ku ogaadaan inaad wixii dhunqululiyeysatay kuu aamusaan marka aad xil ka doonato ay xilkii kuu diidaan oo ay mid kale soo saaraan dee waa arrin loo qaateena oo arrinta ninkan ku dhacday oo kaleento ayay noqon kartaa waana tusaale cajiib ninkan isagaa marka arrinta ku dhacday haddii aan soo qaadanno omasiyaalaha uu hadalka u yidhi waa xubinta la yidhaahdo ama murtida la yidhaahdo waxaan dhuusa moodayey ayaa xaar igu noqday waa waxaan dhuuso moodayey ayaa saxaro igu noqday baa la dhihi karaa haddii aan si kale u dhahno waxaan dhuuso u qabay ama waxaan neef u qabay ama waxaan dhuuso moodayey ayaa saxaro igu noqdayna waa la dhihi karaa waana xubintu sida ay asalka ku tahayba sidaasay noqonaysaa oo intaad aad dhinacan kaleenta aadi lahayd ama aad xaar dhihi lahayd adiga haddii aad afyaqaan tahay ama hiddayaqaan tahay ama maaragtay qof balaaqale aad tahay markaan balaaqale ku leeyahay waa ruux af dheer oo xagga afkiisa hooyo uu deeqi karo qofkaas isagiihi waxa uu dhihi karaa waxaan dhuuso moodayey ayaa saxaro igu noqday buu odhan karaa isaga oo si dhammaystiran weliba u gutay ujeeddadii uu lahaa iyo danihii uu ka lahaa ninkan isagaa marka hawshaa iyadaa markii uu galay way ku adkaatay wax uusan filaynin ayaa kaga soo baxay isaga oo marka calaacal muujinhaya muujinayana in lagaga adkaaday hawsha iyadaa ayaa waxa uu yidhi warniman yahow waxaan la kulmay hawl aanan filayn hawshaasoo ah waxaan dhuuso moodayey ayaa saxaro igu noqday buu yidhi waxayna noqotay xubin murtiyeed dhinacyo fara badan loo dhigi karo haddaad keligaa moodda inaad aqli leedahay dee dadkaa aqli badan ayaa soo baxaaya haddaad mooddo keligaa inaad hanti leedahay dadkaa hanti badan baa soo baxaaya haddaad ismooddo keligaa inaad madax tahay qaar kaa istaahila madaxnimada ayaa soo baxaaya haddaad ismooddo keligaa inaad wax siri karto kuwa adiga ku siri kara ayaa soo baxaaya haddaad mooddo keligaa inaad caaqil tahay kuwa kaa caaqilsan baa imaanaya haddaad ismooddo keligaa inaad waxtar tahay kuwa kaa waxtar badan baa soo baxaya intaasoo mawduuc ayay xubintan iyadiihi khusaysaa oo wixii aadan filaynin ama bulshadii aad rabtay inaad iska camacambaysato iska cambecambaysato qaar balaayo hadday ka soo baxaan ninkan hebel ah waxaan moodahay maskiin inuu yahay habbahal buu igu noqday unbaad dhih waana sida xubinta murtidu ay u dhacayso oo ah waxaan dhuuso moodayey ayaa saxaro igu noqday mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida idamka eebe waxaan dhahaynaa ninkaan is-ilaalin cidna ma ilaalin karto ninkaan is-ilaalin cidna ma ilaalin karto